xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maanta xarunta file hargeysa kulan wadajir ah ku yeeshay ayaa ansixiyey xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha baarlamaanka ayaa xeerkan ku ansixiyey cod aqlibiyad leh waxaana ogolaatay in la ansixiyo boqol toddobaatan iyo saddex xildhibaan mana jirin xildhibaan diiday ama ka aamusay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo soodimaha mahdi guuleed ayaa ka warbixiyey qodobada ku jira xeerkan dhismaha guddiga madaxa bannaan ee muhiimadda uu leeyahay ee hindise xeereedka dhisida guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha intii lagu guda jiray akhrintii labaad ee hindise xeereedkan kor ku xusan xubnaha labada aqal waxa ay ka doodeen qodobada uu ka kooban yahay guddiga oo ka amba qaadaya soo jeedimaha xubnaha labada aqal wuxuu duba-eegis ku sameeyey qodobadii laga dooday isagoo tixgelinaya soo jeedimaha labada aqal wuxuu ku soo biiriyey qodobka toddobaad faqraddiisa labaad oo u dhigan sidan wasiirku marka uu soo xulayo siddeed iyo tobanka xubnood ee guddiga waa in ay ugu yaraan boqolkiiba soddon haween noqdaan sidoo kale guddigu waxa uu wax ka beddel ku sameeyey qodobka tobnaad faqraddiisa afariyo toban shaniyo toban lixiyo toban iyo toddobiyo tobnaad waxa uuna ku soo kordhiyey s c khaatumo iyo gobolka banaadir sidoo kale waxa uu wax ka beddel ku sameeyey faqradda laba ee qodobka sagaalaad oo ku saabsan waayidda xubinnimada guddiga isagoo oo u qaabeeyey sida tan guddigu waxa uu soo jeedinta xilka qaadista xubinnimada ku samayn karaa xubin ka mid ah guddiga isagoo oo u gudbinaya wasiirka si waafaqsan faqradda koowaad c g iyo h ee qodobkan marka ay isku raacaan saddex meelood labo laba meel ee xubnaha guud ee guddiga guddigu waxa uu gebi ahaanba meesha ka saaray faqradda saddexaad ee qodobkan waxa uuna soo kordhiyey faqrad cusub oo u qoran sidan wasiirku waxa uu soo jeedinta xilka qaadista u gudbinayaa golaha wasiirrada haddii ay aqbalaan soo jeedintaas waxa ay u gudbinayaan labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo cod haldheeri ah konton iyo hal xubinta uga qaadayaan xubinnimada guddiga ugu dambayn guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur ayaa ku dhawaaqay codaynta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya
xildhibaanadii iyo senatarada sharafta le aan is dhegaysano natiijadii aan ku dhawaaqayna koorumka labada aqal markii hore baa la sheegay boqol toddobaatan iyo saddex waay wada jirkoodii cid ka caamustay ma jirto cid diiddayna ma jirto boqol soddon iyo saddexdiiba waa wada ogol sidaa daraaddeed xeerkii boqol toddobaatan iyo saddexdii isku jirka markii horeba loo sheegay waa islisadii wax kuma soo darsimin boqol toddobaatan iyo saddexdiiba waa oggolaadeen sidaa daraaddeed waa ansax xeerka dhisidda guddiga madaxbannaan ee qaranka iyo soohodimaha waa ansax xeerkaas saasaa nooga dhammaatay aad aad ad u mahadsan tihiin guddigan ayaa ka shaqayn doona sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah taasi oo ay baahi badan u qabaan shacabka soomaaliyeed si ay codkooda ugu doortaan qof ay u arkaan in uu dalka gaarsiin karo horumar